laba qodob baanu marka rabnaa inaan taabanno mid kore waa tacsiyeyneynaa waxaanu tacsiyeyneynaa dadkii dhintay iyo dadkay ka dhinteen iyo dhammaan eheladii oo dhan waa uga tacsiyeyneynaa samir iyo iimaan allaha ka siiyo ayagana allaha u naxariisto ilaahay idankiis naxariis baan ilaahay u weydiineynaa dhammaanna dadkii ehelka ahaa iyo qaraabadii iyo guryaha ka dhinteen wau tacsiyeyneynaa qodobka labaad annagoo odayaashii gobolkan mudug ah waxaanu ku baaqaynaa waxaanu ku baaqaynaa in la isdejiyo waxaan ku baaqaynaa nabad waxaanu ku baaqaynaa in la kala war helo waxaan ku baaqaynaa in si degan xaaladdu ay noqoto dhammaan dadkii dadku ka dhintayna waxaan u soo jeedinaynaa arrintaas dadkii ehelka u ahaabaa gacanta ku haya odayaal iyo isimo iyo garaado iyo dowladda etoobiya intaasaa gacanta ku haysa aynu isa sugno annaguna waxaanu leenahay nabad baan ku baaqaynaa wadahadal baan ku baaqaynaa isu soo noqod baan ku baaqaynaa ilaahna waa ka baryaynaa in ilaahay noo aqbalo annaga warkayagu wuxuu ku kooban yahay baaq nabadeed weeye baaq nabadeed baan dadkana usoo jeedinaynaa annana waa ka shaqaynaynaa meel allaaliya meeshay nala gasho xaaladaas inaan wax ka dhammaystiro oo ka shaqaynana diyaar baanu nahay ilaahna waxaan ka baryaynaa in ilaahay nabad dhex dhigo dadkaas wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
oo ah odayaashii iyo waxgaradka beesha cumar maxamuud waxaa ulajeedadiisu tahay sida odaguba markii hore uu sheegay waa baaq nabadeed dhacdadii ka dhacday meesha la yidhaha gumbur cagaare oo xal raggu ku leeday ragna ku dhaawacmay waxaanu leenahay intii dhimatayna allah u naxariisto inta noolla oo dhaawacaana allah u boogadhayo guud ahaan dadka ehelkaa oo dhibaatadu halkaa ku dhex martayna annagoon hadda dhinac keliya u hadlayn waxaanu leenahay nabadda ha la ilaaliyo ha la sugo xaajadaasi waxa ay noqoto nabaddu dhib badan iyo howl badan bay leedahay inta nabadda la raadinayana dhacdooyin waa dhacayaan sidii wax u dhacaan in wax laysula sugayna ku habboon tahay hawshaas awalla waa la isaga yimid dhibo badanoo horey soo madhay wixii ay soo martayna wanaag bay ku dambeysay waxaanu rabnaa marka dadka yaga dhinac dhinac labada dhinacba waxaanu leenahay hawshaa wanaagga ha laga aado wixii fidmo sameeyey fidmadu iyaga insha allah ku koobnaanaysaa dowladda etoobiya oo deegaankaas hadda maamul ahaanna gacanta ku haysa hawshaasna lafdhabar u ahayd amniga iyadana waxaanu leenahay ciddii dembigaa gashay ha la raadiyo ha la soo qabto ha la maxkamadeeyo wixii ay mudan yihiin ha la mariyo ammaanka iyo deegaankana sida uu yahay yaanu annagu waxaanu wax ugala shaqaynaynaa inay nabaddaasi aysan faraha ka bixin wanaagna ay ku dhammaato insha allahu haddii ilaahay idmo waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba ha la isdejiyo nabaddana ha la ilaaliyo codkayaga iyo baaqayaguna sidaasuu ku saabsan yahay aad baad u mahadsantihin wasalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أولا waxaan salaamaynaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed oo naga fiirsanaya war saxaafadeedkan aanu maanta halkan golada iyadaas la magacaabay aanu ka soo jeedinayno war saxaafadeedka iyagu sida odayaashu u sheegeen wuxuu ku saabsan yahay baaq nabadeed waxaanu la hadlaynaa guud ahaan dadka dhibtu halkaa ku dhex madhay gaar ahaanna waxaanu la hadlaynaa dadka hadda gacanta ku dambeysay guud ahaanna waxaanu la hadlaynaa labada dhinacba markaan ku hormaro dadka hadda gacanta ku dambeysay waxaan leenahay walaalayaal waxaanu way dhaceen wixii ilaahay qadarana way dhacayaan waxaanu idinkugu baaqaynaa dhibaato dhibaato laga dabageeyaa faa'iido ma keento inaad nabad ka shaqaysaan oo dhibaatada dhacday aad nabad ka xigtaan kolley meeshu nidaam bay leedahay oo dowlad baa ka jidha oo cid baa gacanta ku haysa arrintaanna waa arrin ballaaran oo isimo badan iyo ehel badan leh oo annaguna aanu odayaasheeda ka mid nahay waxaannu idinkugu baaqaynaa inaad isdejisaan waa idinka tacsiyeynaynaa dadkiinii gardarrada lagu laayey aad iyo aad baanu uga xunnahay in maalin walba wiil soomaaliyeed oo aan waxba galabsan inta xabad loola yimaado la iska dilo macno la-aan loo dilo waxaannu leenahay samir qaata deganaansho qaata arrintaasna sidii ay waajibka u leedahay bay mustaqbalka aanu rajaynaynaa inay ku dhammaan doonto ama nidaamku ahaayo horeyba loogu heshiiyey idinka intaasaan idin leenahay ehelka kale waxaan leenahay ha ahaato ragga ay ka soo jeedaan dadka gacan kudhiiglayaasha ah ama ha ahaato dowladda etoobiya ama ciddi kasta oo kaleo mas-uula ha noqoto waxaan leenahay waa in dadkii falkaa geystay nidaam daradaa sameeyey oo dadka walaalahooda xaqdarrada ku laayey gacanta lagu soo dhigo oo meelay galaanba laga soo qabto oo waajibka iyo sharciga lahor keeno annaga baaqayagu intaasu ku saabsan yahay guud ahaana soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa war dil waxba lagu waayey war nabad ha laga shaqeeyo oo qolo kastoo darisa iyo dad kasta wada dhashay nabad ha loo gudbo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu